waa su-aal aad u fiican ana aan ku danaynayo inay timaado garoonkaas waa la furay maamulka koonfur galbeed iyo ganacsata koonfur galbeed oo iska kaashteen lacag tiro badanaa la geliyey dib baa loo furay waa la hagaajiyey marka diyaarada waxaa la hay-adda noo qaabishisan hawada civil aviationka waxaa looga qaaday fasax wasaaradda gaadiidku waxay siisay fasax diyaaradaha ay ku duuli karaan kana degi karaan laakiin nasiib darro madaxweynaha soomaaliya ayaa waxuu soo diray ciidan toos madaxtooyada looga soo diray oon meel kale ka imaan garoonkii bay qabsadeen waxay sheegeen inaan la fur karin liannahu garoonka muqdisho ayaa jaadku ka degaa marka ma ogolaanayno in jaadku meel kale aado marka taas waa waa waa arrin markaa tilahoo la wada ogaa taliya nabad sugidda xilligaas ayaa ciidan diray ilaa labaatan meyo technica garoonkaa lagu hareereeyey maalinka diyaaradda koowaad amaanaysay dabcan siyaasad madaxweynaha federaalka oo ka dambeeyey isagoo wuxuu doono howlo jeedo ayay ahayd garoonkii hantidii la geliyay ganacsada gelisana sidaasay ku khasaartay warqadihiina wasiirka gaadiidka koonfur galbeed waa hayaa lagu fasaxay oo waa la maray nidaam kasta oo sharci leeyahay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hay-adda civil aviationka soomaaliya kulligood way fasaxeen diyaaraduhu atority bay u haysteen inay ka degaan laakiin maadaama qaadku halkan ka dego madaxweyne wuxuu arkayay waxoogaa lacagahay halkan imaan jirtay xaggaas aadayso sidaad ogtaana dowladda halkan joogta muqdisho waxay ka fikirtaa madaxdeedu sida waxuu dhaqaalaha iyadu jabkeeda ugu ridi lahayd waddanka baxal kama saaro si dhab haddaa u fiiriso marka waa loo tegey oo dee processkaba intaan wasaaradda gaadiid la aadan dabcan madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha soomaaliya heshiisay galeen uu ahaa codsi loo geeyey ahayd si loo helo deked iyo erabooro mar kasta wax lagu qasban yahay in ogolaashaha dowladda dhexe waa loo tegey way ka wada hadleen af ahaan wuu ogolaaday qoraal ahaanna hay-adda ku shaqada leeda ama wasaaradda ku shaqada leeda ogolaatay laakiin nasiib darro madaxweynaha soomaaliya wuxuu rabiyeen ceel berde aa uga xagaysa xuduudda dhinacaas ilaa iyo hadda muqdishadan aan joogno inuu madaxweyne ka ahaado laakiin maamulka koonfur galbeed inuu ama afgooya ka shaqeeyo amba namber konton ka shaqeeyo ama baladoogle ka shaqeeyo ma ogola markuu hadlayana wuxuu dhaa maamulka koonfur galbeed waa aqoonsana laakiin marka ficil ahaan loo gaaro waa nin dagaal toosa kula jira marka waxay la tahay hadda wakhtigu aad buu u dhawaa sanad dabaad doorashada ka dhannaad hadda xilliga doorashada lagu jiraa de haddii cid kale timaado oo madaxana waxaa rajaynaynaa inay ahaan doonto cod soomaalida udhexaysa madaxweyne soomaalida udhexeeya inuu imaan doono hadduu isagu soo noqdan de ama markaasuu madaxweyne soomaalida udhexeeya noqonaya ama markaasaa la iska dhicinaya ayaa la yidhaha